door wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu doorkaroonna waxaa qayb ka noqon doona xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale wasiirada iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha oo hadda ku sugan xarunta villa hargeysa ee muqdisho khudbadda madaxweynaha ayaana la sugayaa
dowladda soomaaliya oo u yeertay safiirkeeda itoobiya soona saartay qaraar culus kadib shir deg deg ah oo golaha wasiirada xukuumadda ay ku yeesheen magaalada muqdisho
qaar ka mid a shacabka magaalada muqdisho oo ka aragti dhiibtay arrinta ku aadan heshiiskaas itoobiya iyo somalilan
mas-uuliyiin iyo madaxdii hore ee dalka oo si adag uga hadlay heshiiska itoobiya iyo somalilan
akhbaaraadka dibadda warkeena duur aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah
xamaas oo sheegtay in ay taangiyo yuhuud ah ay gubtay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wacan oo wanaagsan waa duhurnimo talaadaha taariikhdun ay ku beegan tahay labada bisha janawari sanada laba kun iyo saddex iyo labaatan dulmarka warkayga ayaad maqasheen markana u diyaar garoowa isagii oo intaasi ka faahfaahsan wadajir waxaa idinkugu waramaya cali aadan axmed iyo sidoo kale anigoo cabdisalaan joolo shaakir isla cali ayaa soo saaray warkayaga duhur
aan ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad ka jeedinaya kulan deg deg ah oo maanta la isugu yeeray labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kadib heshiiska badda ee itoobiya iyo sidoo kale somalilan ay gaareen kaasoo heshiiskaas oo ay soo saareen kowdii bisha januari oo ku beegneyd maalintii shalay waxaa markaasi xarunta baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maanta ku sugan inta badan xildhibaanada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale labada aqal ee baarlamaanka aqalka sare iyo sidoo kale baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa sidoo kale goobjoog ka ah baarlamaanka ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare waxaa markaasi hadda si toosa markaasi baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uga hadlaya gudoomiyaha baarlamaanka markaasi jamhuuriyadda federaalk soomaaliya shee aadan maxamed nuur shee aadan madoobe difaacida lahayday qarannimadeedina degdeg u dhammaystiri lahayday wixii yaaloo ka kala daadsanaa taas inay noqotaan rajaynaynaa annaga waa noo dhamman tahay marka madaxweynaha maadaama qodobka dastuuriga lixdan iyo lixaad uu siduu qabo maanta fadhigeena asiga iskugu yeeray asigaan kusoo dhawaynaynaa asigaan siinaynaa kadib anugu golaheeni waa isku haraynaa waad ogtihiin xukuumaddana maanta qaraar bay go-aanay soo saartay annagana waxaa lanoga rabaa anigoo labada aqal fadhinno oo ummadda soomaaliyeed ka turjumayno inaan maaragtay wixii nagaga aadan oo aan maaragtay ummadda soomaaliyeed caalamkaba ugu digayno waxaa meesha laga soo abaabulahayo markaas isku harayna ha la dulqaato maanta maaragtay gabalka nagu dhaw haddii la rabo yacni wax tanka weyn oo la qaban lahaa ma jirto marka khudbadeena gadaalay jirtaa marka xildhibaanadeeni waa ka doodi doonaa go-aanaan soo saari doonaa hadda marka hore waxaan ku horumarin doonaa inuu madaxweynaha khudbadiisa noo jeediyo qodobkiisa dastuuriga ah ka guto ka badin aanu isku haraynaa maanta qof kacay iyo qof dhaqaaqay ma jiro raashin looma baahna biyo looma baahna intaan fadhinaynaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya shee aadan maxamed nuur shee aadan madoobe oo markaasi khudbad dhankiisa siinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ku sugan kulanka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maanta ay yeesheen kaasoo kulan deg deg ah oo laisugu yeeray labada aqal ee baarlamaanka madaxweynahana khudbadda uu ka jeedin doono kulankan ayaa ujeedadiisu yahay in soomaaliya ay ka hadasho dabcan heshiiska etoobiya iyo sidoo kale somalilan ay ka gaareen badda soomaaliya madaxweynaha ayaa kelmadiisa qaadan doona isagoo khudbaddeer ka jeedin doona golaha baarlamaanka maanta ku kulansan yihiin labada aqal iyo sidoo kale goobjoogna uu ka yahay ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibare madaxweynaha ayaa markaan khudbadda markaasi ka jeedinaya baarlamaanka hortiisa
maasantiin waa maasantiin waa maasantiin maasantiin allah idin ciseeye bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu Eh, dhammaan guddoonka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya xildhibaanada sharafta leh dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta sida ay odayaashii guddoonkan u ahaa ay uga taariikheeyeen u tilmaameen waaye waa maalin aad iyo aad muhiim ugu ah taariikhda cusub ee soomaaliyada cusub ee maanta hana qaaday ee waddadii muxuaha saxda eed ku dhaqaaqday waxaan rabaa hadalkayga inaan ku bilaabo wax yar oo taariikhda laga hadlay hadda qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo caalamkuba waxa uu markhaati ka yahay soomaaliya iyo etoobiya shalay deris ma noqon muddo fog oo qarniyaala ayay deris ahaayeen qarniyaashaas ay deriska ahaayeen in badan oo ka mid ah lix boqoloo sano toddoba boqoloo sano lagu qiyaasaahi taariikh la yaqaano oo qoran ayaa ka dhexaysay taariikhdaasi taariikh aada iyo aada u qurux badan ma ahayn taariikh dagaal iyo cunfi iyo colaad iyo burbur ku salaysan ayay ahayd taariikh jihaad waxaa la yidhaha iyo kursayd waxaa la yidhahda oo saliibiyiinta iyo jihaadiyiintu ay ku dagaalamaan ayay ahayd taariikhdaas muddo dheeray soo tixneed dagaaladii hadda dambe oo guddoomiye uu ka hadlay oo inta badan etoobiya nooga imaanayey laakiin marmarka qaarkoodna annaga naga imaanayay dabcan yaan soo marnay waddadaas iyo taariikhdaas waxay ku soo dhammaatay kun sagaal boqol iyo sagaashankii markii dowladdii soomaaliya ee maxamed siyaad barre oo madaxda ka ahay ay kollaabsi garowday dowladdii etoobiya oo mangisto xaylomaryan oo madaxda ka ahayna ay kollaabsi garowday labada dowladoodba ay burbureen taariikhdaas soo socotay ilaa qarnigii shan iyo tobanaad bilowgiisii iyo qarnigii afar iyo tobanaad meeshaasi kusoo dhammaatay laba dowladood oo cusub ayaa soomaaliya iyo etoobiya kahana qaaday jamhuuriyadda saddexaad ee maanta annaga aan madaxdeedii mas-uuliyiinteennii kan aan nahay ayaa soomaaliya kahana qaaday dadka soomaaliyeed in badan oo ka mida waxay isu sheegeen inaan loo noqonin taari
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad ka horjeedinaya xildhibaanada golaha shacabka ra-iisul wasaaraha mas-uuliyiinta ugu sareysa dalka wasiiro iyo sidoo kale taliyayaasha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa qalabka sida guud ahaanba wuxuuna ka hadlayaa qadiyadda badda iyo sidoo kale dowladda soomaaliya sida arrinta somalilan ee ku dhaqaaqday ay kaga xun tahay dhanka kale xukuumadda federaalk soomaaliya waxa ay kasoo saartay war murtiyeed kulan deg deg ah ee golaha wasiirada ay yeesheen ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa wacad ku maray difaaca madax banaanida soomaaliya xilli etoobiya ay somalilan la gaartay heshiis afgarad ah oo ay ku dooneyso dhul xilli etoobiya ay dooneyso in ay siiso somalilan etoobiya somalilan ay siiso dhul markii loo eego xamse cabdi barre ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in la difaaci doono qarannimada soomaaliya siyaasad kasta oo dhexda ah meel kastay ahaato mana jirto ayuu yidhi cid kusoo mana jiri karto cid kusoo xadgudbi karta madax banaanida soomaaliya xamse barre oo hadlaya waxauu yidhi waa inaan shacabka soomaaliyeed aan u sheego inay isdejiyaan waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo in ay naga go-an tahay difaaca dalka taaka ka mid ah berigeenna iyo baddeenna iyo cirkeenna laguma soo xadgudbi karo weji kasta oo sharci ah ayaana ku difaacaynaa waxaanan hubaa annagoo kaashanaynaa shacabkeenna meel kastoy joogaan hadday joogaan waqooyi iyo hadday joogaan koonfur iyo haddii ay inta udhaxayso joogaanba waxaan awoodnaa horeyna usoo awoodnay haddana awoodnaa inaan difaacno dalkeenna wax laga cabsada ma yaallo waxaanse rabnaa markaan in la midoobo wax kasta oo soomaalida dhexdeeda ah in laga tago siyaasad kasta oo innaga dhexdeenna ah iyo waxa inoo dhexeeya inaan meel iska dhigno inaan difaacno dalkeenna inaan difaacno qaba qarannimadeenna iyo gobonnimadeenna taasaa lagama maarmaan ah dadka ku mashquulsan xilligan oo kale waxyaabaha soomaalida dhexdeeda ah oo aan micnaha badan lahayn waxaan leenahay xilligan waa markii la midoobi lahaa waa markii halka meel la istaagi lahaa waa markii hal dhinac loo jeesan lahaa waa markii dalka la difaaci lahaa dhammaanteen aan u istaagno in aan difaacno dalkeenna xukuumadduna waxaa ka go-an inay arrintaas ku hogaamiso ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaan
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibare oo ka hadlayay ama shir guddoominaya shirka golaha wasiirada oo markaasi ahaa shir aan caadi ahayn ay isugu imaadeen wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya iyadoo markaasi kasoo saareen qaraar markaasi ku aadan arrinta heshiiska ay somalilan iyo etoobiya ka gaareen ummadda soomaaliya waxaana soomaaliya sidoo kale u yeertay safiirkeeda etoobiya u fadhiya inuu dalkaasi isaga soo baxo dhanka kalena markaan haddii aan eegno maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun xabsi ah ku riday xubin ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sida warkaana kusii dheereynayo cabdisalaan salemaan al cadaala ibraahim cusmaan macalin abiikar ayaa loo soo xiray ka mid ahaanshaha dagaalamayaasha al-shabaab isagoo la sheegay in uu qaabilsanaa qaybta qaraxyada iyo kala gudbinta agabyada ay u baahan yihiin isagoo isticmaalaya ama isticmaali jiray motoficon war lagu baahiyey warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in deegaan lagu magacaabo dunkanduug uu ugu yimid daahir uu isna ka mid ahaa al-shabaab uuna sheegay inuu wado qarax ayna rabaan inuu u geeyo magaalada baydhabo badmaameedkooduna uu yahay god ee dadka isugu yimaadaan ama goob ay dadku isugu yimaadaan waxaana uu usoo qaaday daahir iyo miinadii waxaana uu ku aasay kaam xagar ama kaam xagarka buush ku yaala ciidanka hay-adda nabad sugidda ayuu usoo gacan geliyey ibraahim labo iyo labaatankii bishii julaay ee sanadkii hore halka daahir uu weli fakad ka yahay gacmaha laamaha sharciga sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta dowladda baaris dheer kadib xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka codsaday qaadista kiiska ibraahim waxaana laga ogolaaday sagaal iyo tobankii bishii diseembar ee sanadkii degay farxiyo kala fareen fadhiyo kala duwan kadib garsoorka maxkamadda ciidamada oo siiyey muddo ku filan dhinacyada dowladda sidoo kalena dhageysaday qaar ka mid ah dhibanayaasha kiiskan ayaa ugu dambeyn maanta go-aan ka soo saaray go-aankii ama kalka ibraahim cusmaan macalin abikar waxa ayna maxkamadda ku xukuntay cimrigii ama cimriga ha ku furto ama xabsi daa-in sida uu warbaahinta u sheegay garsoore kaashaanle sare aadan abuukar maxamed ee wakiilka maxkamadda ciidamada qaybta lixaad
mahasani saleemaan shacabka magaalada muqdisho waxa ay si kaluul kaga hadleen arrinta ku aadan heshiiska ay wada gaareen somalilan iyo sidoo kale ethoobiya iyagoo sheegay in madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi uu sameeyey ama galay qaladkii ugu weynaa qaar ka mid a shacabka muqdisho ayaan codbaahiyaha darsan la dhex qaad
wallahi waxaan amar ku bixi lahaa aniga haddii maan talada lii dhiibo in lagu duula lasoo qabto muuse biixi maxkamadda lasoo saara oo shuut suuradda maa inta ku aqriyay toosaa lagu duuli doonaa maanta calankan qasab hargeysa laga taagaa soomaaliya halba soomaaliya ahayd tanay sheegaysaay hal taako oo badda soomaaliya etoobiya lama siin karo muuse biixo maamul goboleed soomaaliyeed ka mid a iska dhaafe madaxweynaha soomaaliya hataa ma bixin karo badda
hadalhaantii ugu xoogganeed ayaa ka taagan heshiis la sheegay inuu dhex maray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed oo ku aadan in labaatan kilomitir badda soomaaliya la siinayo dowladda etoobiya arrintaas waxay noqotay mid siyaabooyin kala duwan looga hadlo mas-uuliyiinta ugu sarraysa dalka madaxdii hore dalka soo maray ayaana siyaabooyin kala duwan kaga falceliyey iyagoona si kulul u cambaariyay arrintaas oo ay sheegeen in etoobiya ay ku duulayso midnimada iyo qarannimada soomaaliyeed maanta golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya labadiisa aqal waxa ay leeyihiin kulan muhiim ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana khudbad halkaasi ka jeedin doonaa shacabka magaalada muqdisho ayaan codbaahiyaha dalsan t v la dhex qaadnay iyagoo siyaabooyin kala duwan kaga falceliyey oo sheegay in somalilan gaar ahaan muuse bixi cabdi uu galay qaladkii ugu weynaa oo ah in badda soomaaliya qayb ahaan uu siiyo etoobiya waa kuwaan qaar ka mid ah shacabka oo arrimahaasi ka hadlaya y horta baddeenna iib maahan laayajuus waaye intaabtaan waaya markuu horraysa masiir ummadeed in muuse biixi cabdi iyo xataa madaxweynaha soomaaliya oo shanta soomaaliya madaxweyne u ah xitaa ma beddeli karo waa masiirka ummadda waaya shalay dalka asiga ma xoreyni muuse biixi waa caada qaate baa la ogyahay inuu ku beddesho wax lagu beddelo karaaye aqoonsi aan lagu beddelo karin lacaga lagu beddelo karin ma laa yajuus ma dhacaysa maxkamadaha lasoo saaraa weliba muuse biixi laannu horta marku horraysa shalay dalka asiga ma xoreynin oo awooyaasheen iyo garaadadaasaa xoreeyey garaadadana waa ognahay waxay ahaayeen shan iyo toban sano haldoorkooda laynay waa arrintii muqdisho soddon sano ku haystay qaraxa uu beeraya waaye weli ma ilaami qulubteen annaga n muqdisho hanadaysa ama soomaaliya qarax baan ka joojinayna haddii nala aqoonsada weli ma ilaamin shacabka soomaaliyeed labo baddaas be- ma bixi karto mana bixi kara awoodna uma leh waa masiir ummad ay leedahay waxaan aaminsanahay in lagu duulo maanta in lagu- wallahi waxaan amar ku bixi lahaa aniga haddii maanta talada lii dhiibo in lagu duulo lasoo qabto muuse bixi maxkamadda laso- lasoo saara oo shuut suuradda maaidda ku akhriyo saraaxa marka hadal dhammaantiis baddaas iib ma ahan mana bixi kara mana u dulqaadan doona weliba toosaa lagu duuli doonaa maanta calankan qasab hargeysa laga taagaa soomaaliya halba soomaaliyay ahayd ee etoobiya labaatan milyan oo baahan boqol milyan oo baahan inuu maanta noo keenaayay wax dhici karaaya ma aha mana dulqaadanayna laakiin waxaan jeclaan lahaa inay ku dhawaaqaan inay maanta laga bilaabo safaaradda etoobiya laga caadhiyo dalka ciidamadooda lagu abro toddoba maalin gudahooda inay kaga baxaan lana tuso ciidamadeenna awooddeeda xuduuddeenna loo soo xidho etoobiyana la marsiiyo ciqaabta u qalanta oo ah inay dalkan gebi ahaanba faraha kala baxaan dadka dabadhilifka etoobiya ee siyaasadda ku jira gebi ahaanba waxaa u baaqi lahaa in tiirka la soo istaajo madaxa laga toogto hay-adda nabad sugidda sirdoon qaranka nisa waxaan jeclaan lahaa qaybteeda arrimaha dibadda inay ka hawlgasho etoobiya iyo dadka dabadhilifka oo ah iyo safaaraddeeda iyo wixii soomaaliya dhib ku ah ee cadow ku ahba inay ka hawlgashaan jeclaan lahaa soomaaliyana ha guulaysato dalkeenana aan difaacano aad waa mahadsantihin Soomaali meel ay joogto ha noolaato cadow soomaalida ha jabo tan labaad tan koowaad dowladda etoobiya waxay naga damacsan tahay inay waxaan wax ka weyn soo wado annaga mar horaan ogeyn waan ka fiij- waan ka fiijaagneen waxaan leeyahay ha ka waantowto badda soomaaliya inay isku daydo inay qaadato qaadato ha ka waantowdo midda kale soomaali waa nooshahay soomaali ma dhiman soomaali toddobaatan toddobadii sidii ay ahayd iyo ka daran ay hadda noqon kartaa ilbiriqsi ugu noqon kartaa muuse bixin waxaan ugu digaa ma dowladda soomaaliya waxaan ugu baaqaa arrintan inay go'aan culus ay ka soo saarto go'aankaas marka ugu yar oo ugu liito waa inuu noqdaa waa in safaaradda soomaaliya etoobiya la xiraa kan inta jooga oo safiirka etoobiyana waa in la ceeriyaa ciidamadoodana labaatan afar saac gudahooda waddankeena waa inay ka baxaan wax intaas ka yar haddii dowladda ay ku dhawaaqdo waxaan ku qancayno oo bulshada soomaaliyeed ay ku qancaysa ma aha hab yaraatee soomaaliya ha noolad asalaamu calaykum taas labaatan ay sheegaysaa hal taako oo badda soomaaliya etoobiya lama siin karo muuse biixo maamul goboleed soomaaliyeed ka mid a iska dhaafe madaxweynaha soomaaliya hataa ma bixin karo badda dhulkii bad cid bixin karto maba jirtaba habba yaraatee jaga kasta ka haya waddanka haddaa rabtid madaxweyne ahaw ra-iisul wasaare ahaw hal taako waddanka soomaaliya cid bixin karta etoobiya ay sheegaysaaye kan ugu soo dhow xataa siin karta ma jirto looga xumaado runtii badda soomaaliya iib maahan marnaba iib maahan arrintaas musubiixi waa qalad weyn oo soomaaliya ka galay musubiixina wuxuu hadda isagu sameeyey maahan arrintan waa arrin oo hor loo fududeeyey waaye madaxweynihii baalka xasan sheekh ka horreeyey farmaajo ayaa fududeeyey afar dekedood oo tani ka mid aheed uu saxiixay etoobiya u saxiixay
qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho oo ka aragti dhiibanayay heshiiska soomaaliya iyo etoobiya waxayna tilmaameen in somalilan aysan bixi karin badda soomaaliya guud ahaan warkii duhor aad kala socoteen raadia dalsan waa nagaynta
wararka aad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel